haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington
adiguna hablaha maanta waad ugu horaysay halbowlaha wadnaha iyo bogaaee qawldaay
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ee habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd ee waxay ku sugaysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala ee magaalada amsterdam iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu vig cocola usoo dhowaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay waa sheeko aada cajiib ah oo ku saabsan in derbi jiif ku noqdee waddan aan waddankiisii ahayn isla markaana calafku isku geeyay haweeney caan ka ah waddan aan ahayn waddankii markaasi uu ku noolaa ee uu derbi jiifka ku ahaa waxaynu eegi doonaa sida ay ku kulmeen waayihii uu ku sugnaa iyo weliba sida ay noloshiisa isu beddeshay iyo weliba iyo weliba dhinaca suugaantaynu ka eegi doonno sidoo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka caawa ka madhnaan doonin oo aynu ku wada caweyn doonaa haddaan shani iyo shifaa tahay imika shani iyo shida tahay oo haddaan shani kugu shabihi jiray shakalay ammaanta shubi jiray shaqlane caashaqaan shixnidi jiray waxaan sharaxabaa shil buu galayay shaqlane caashaqa shixnidi jiray barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi usii fogayn qaar ka mida warbaahinta ugu tunka weyn ee dunida gaar ahaana kuwooda ka faallooda shabakooyinka la yaab kale ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaana sida ay isku heleen dadkii aada uga yaabisay lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waaye aada u kala fog islamarkaana aan isa soo gaadhi karin hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiisa yeelatay kadib markii haweenaydu ay buugga qisadooda kaga warramayso qortay islamarkaana ay dunida la wadaagtay iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derbi jiifa islamarkaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay arrintan oo noqotay mid lama filaana islamarkaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu beddesho ayaa waxa aan soo dhoweyn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagi doona waa mahadsan tahay cabdixakiin gabadhan emy abrahamson xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen waxay shaqo u joogtay ee dalka holland habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugaysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada amsterdam iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu vig cocola usoo dhowaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay way u sheegtay oo waxay u sheegtay in toddobadii oo toban daqiiqa la oo fiidnimo inay tahay waan gartay markaa saacaduu weydiiyey markaa ma si toosa unbuu yisiri gabadha halkaa iska fadhida weydii mise waa waxbuu weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano inta badan dadka derbi jiifkaa amaba ay dee dantu ciishaya banaanada fadhiya ninkan derbijiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana ha ay tiri marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay dharkiisa ayaa jeexjeexnaa rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday laakiin taas beddelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aada uga qosliyey wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay ee dadka derbijiifka ah wax ka duwan ayay kala kulantay garanayada waa kuwa is arkay uu yimi saacaddu weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay de dabcan niyaddaba kumay haynin inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso ma xuma in la kulmo ay dadku isdhex qaadaan ama qof derbi jiif iyo qof caadiya kulmaan maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh
waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yidhi toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid ah siduu uga qosliyey siduu usoo eegayey weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin uu nin usoo eegin inuu soo eegay way ballameen toddobaadkii dambe ayay kusoo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo weliba labaatan daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey marka isagiioo isbedelay oo dharkii soo meyrtay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid sidii markaa way wada fariisteen way sheekaysteen ilaa lix saacadood ay wada joogeen way socsocdeen cashay wada qaateen kadib ayay kala tageen waagaag dabcan dee magaalo wada joogeen fursaddaa suuradda isagiina filaynin iyadiina aana filayn bay isku heleen oo dee kulan baabay dambe yeesheen su markaa xidhiirka uu kusii socday xiriirkooda wuxuu kusii socday markii u dambeysay ay kala tegayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi keliya kaga tagtay wuu markii ay ismacsalaameyeen kadib muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco treenka uu tikitka ku goostay sidii ayuu ku tegay magaalada vienna ee dalka australia oo xilligaas ay emi ku nooleed wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo taleefonkeedii soo dhacay mise waa vika cula wuxuu yidhi waa vik waxaan joogaa magaalada vienna ee dalka australia iyadana layaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi waayo cabdiqadir dee may filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo vienna uu kaga daba tegay waddanka australia waa kaan la kulmay waa kuwaa dib isu arkay dabcan siday ku warameen de iyaguba ay warbaahinta u sheegeen way isguursadeen oo dee guur baa dhex maray siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derbi jief ay guursato gabadhani dad badan oo aada ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go-aankaasi aan la dhicin weliba laba ka mid a saaxiibadeed waabay u kala tageenba dadkan sidaad la socoto dadkan homelesska ama darbijiifka ah ee dawarsada fikrado ayaa laga aaminsan yahay waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba marka saaxiibadeed way ku kala tageen go-aankii ayay qaadatay kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan aan markaasina meelu u shaqo tagay waagaag dee ninkii guursatay oo dee guur bay wadaageen iyo nolol derbi jief buu ahaa marka ma noloshii derbi jiefkunbuu kusii jiray mise noloshiisii waxbaa iska bedelay
cabdi xakiin ninka markii ay guursatay iyadaa shaqaynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaalo roonayd oo waa qof aqoon leh oo faamil aqoon leh kasoo jeeda marka way guursatay kadibna isagiina ischool ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering marka lix sano ayay ku qaadatay inuu iskuolkii dhammeeyo muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin muddadaasina waxay isku dhaleen laba caruura oo mataano ah iskuolkii ayuu ka qalin jabiyey oo mechanical engineeringna wuu noqday oo ninkii darbajiifkaaba mechanical engineer buu isku bedelay haddii aynu ku yaro noqono walaad wax ka yara taabatay haweeneydan iyadu maxay tahay haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka sweden waxay ku hadashaa shan luuqadood waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay sidoo kalena waxay samaysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa waynu usoo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday darbajiifiyo noloshiisa laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodanaba cajiibiya wax ma ka qorto ma ka sheegtay
sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aad u soo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan waxayna noqotay mid dadka aada usoo jiidatay wayaag ugu dambeyn haddaan ku weydiyo cabdiqaadir ninkani waa ninkaa dee kartidaa iyo dee tayadaasi ay ku jirtee dee mechanical engineerkaba noqday dee waayihii iyo dantuna ay ciileen markii hore siduu ku noqday derbijief ninkani ma waxuu doortayba mise wax noloshuun ay ay ula gashay ninkan vik waxa uu ku noolaa dalka canada wuxuu ku shaqaysan jiray baabuurta baabuurta xambaarta tusaale ahaan marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo dadka la waco oo gaariga kuu jiida ama kuu qaada ayuu ahaa oo tawin trag ayuu waday xoogaha lacaguu urursaday marka wuxuu isyidhi bal xoogaa dalxiis aado caalamka soo mar isagoo yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go-een markay halkaas kaga go-eenna haddee sidaas ayuu homeless iyo derbijiif ku noqday cabdixakiin sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go-aan waxaa laga yaabaa inaan isu soo qaylino soomaalida dhaqankeeda ayaa ah laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go-aan halkaas ayay ku shidaal goosteen noloshoodana halis ay waxay u gelaysaa inay baaba'do marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin derbijiif ah oo dawarsada
cabdiqadir aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaya inaad barnaamijka nagala qayb qaadato islamarkaana aad sheekadaas si aadka u xisaab badan nala wadaagto adigaa mudan shirwac